halkan saaxiibyaal kusoo dhawaada warkii habeenimo ee dalson qodobada caawa aan kuu keenana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maamulka gobolka banaadir kala hadlay sugidda amniga caasimadda muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada xudur ee gobolka bokool gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan oo ka baxay guddigii dhaqaal aruurinta gobolka hiiraan deegaanka ceelasha biyaha oo muhiim u ah amniga caasimadda oo howlgallo laga sameeyey xilli maalin ah hay-adda maarayntii musiibooyinka qaranka oo abaalmarino guddoonsiisay dadkii ka qaybgalay dadkii ka qayb qaatay gurmudkii qaraxiisa oo ballabo iyo waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa warbixin ku saabsan magaalada hargeysa sida loogu bixiyay magacaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeenimo talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labiyo tobanaada disembar sanadka laba kun labaiyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan qodobada aada maqasheen oo dhammaystiran oo adinla socodsiiyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud cabdihaabna uu farsameynayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu kala hadlay sugidda amniga caasimadda magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa maanta kulan muhiim ah oo ku saabsan sugidda amniga caasimadda la qaatay maamulka gobolka banaadir uu hogaamiyey gudoomiyaha gobolka ahna duuq magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali kulanku ay sidoo kale ka qayb galeen wasiirka haweenka iyo xuquuq insaanka qiijo maxamed diire wasiiru dowlaha amniga gudaha maxamed cali xageya iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdiraxmaan yuusuf alcadaal ayaa looga hadlayay sugidda amniga gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha ayaa guddoonka gobolka u sheegay muhiimadda ay leedahay in feejignaan dheeriya la sameeyo si loogu dulqaado shacabka ku nool in markaasi ay dareemaan cabsi la xiriirta dhanka amniga islamarkaana lagu dadaalo dadaalada sidii amniga loo horumarin lahaa gudoomiyaha ayaa inta uu kulanka socday ka warbixiyey shaqooyinka socda iyo dardargelinta uu maamulka cusub ka wado howlaha muhudnaanta u leh gaar ahaan sugidda amniga magaalada muqdisho dhinaca kalena gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha sheekh aadan madoobe ayaa maanta kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada xudur ee xarunta gobolka bokool gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka aadan madoobe ayaa kulamo kala gedisan la iishay ururada dhalinyarada haweenka iyo culmaawdiinka gobolka bokool dhalinyarada haweenka iyo culimada ayaana kusimaha madaxweynaha warbixin guud ka siiyey nolosha bulshada deegaanka iyagoona si wajira u codsaday in dowladda federaalka soomaaliya ay gacan ka siiso sidii dadka ku nool gobolkaas ay u heli lahaayeen adeegyada dowladda kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda oo la hadlayay bulshada qeybeeda kala duwan ayaa u ballanqaaday in dowladda ay garab taagan tahay islamarkaana ay ka gacan geysan doonto xoreynta deegaanada ay haysaan al-shabaab si dadka deegaanka ay u helaan caafimaad iyo biyo iyo markaasi waxbarasho oo nolosha asaasiga qeyb ka ah dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa maanta iskaga baxay guddigii dhaqaale aruurinta ee dib u xoreynta ciidamada gobolka hiiraan sida uu kusoo warmay isxaaq rashiid maxamuud
shan iyo labaatankii bishii oktoobar ee sannadan ayay ahayd markii lasoo gebagabeeyey kulan ay degmada maxaas ku yeesheen saraakiil ciidan xildhibaano gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed kulankaas oo socday muddo laba maalmood ah ayaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana qayb ka ahaa guddi loogu talagalay dardargelinta dagaalka al-shabaab iyo dhaqaalo uruurinta ciidamada deegaanka waxayna ka koobnaayeen afar xubnood oo guddoomiye u ahaa cali jeete cismaan shir jaraa'id uu maanta qabtay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan liibaan cabdi cumar ayaa waxa uu ku sheegay in guddoomiye cali jeete cismaan uu isaga baxay guddigii dhaqaalo uruurinta ee ciidamada deegaanka ujeeddo ka bixid guddi kadib markaan arkay habaacsanaanta iyo sida ay wax u socdaan markaan arkay in guddiga maaliyadda taakuleynta ciidamada gobolka hiiraan uusan diyaar u ahayn inuu ka shaqeeyo howlihii loo idmaday sidaas daraaddeed laga bilaabo maanto ay taariikhdu tahay bisha aad waxaan caddaynayaa inaan ka baxay guddigii maaliyadda ee ahaa taakuleynta ciidamada dibuxureynta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan mudan cali jeyti cismaan waxa uu soo dhoweynayaa howl ku dhisan daafurnaan iyo dardargelin xoog leh maadaama adeega ay sugayaan shacabka uu yahay adeeg baaxad weyn iyo howl wakhti badan in la geliyo u baahan sidaas daraaddeed wuxuu mar labaad caddaynayaa gudoomiyaha gobolka hiiraan inuu ka baxay ka mid ahaanshaha guddigaas sababaha kor ku xusan iyo sababo kale awgeed gudoomiyaha gobolka hiiraan mudan cali jeyti cismaan wuxuu wadaa dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu xaqiijinayay amniga iyo xasiloonida gobolka hiiraan iyo sidii loo baacsan lahaa haraadiga kooxda argixisada al-shabaab maadaama gobolka hiiraan iyo deegaano badan iyo degmooyin badan laga xoreeyo cadowga sidaas daraaddeed gudoomiyaha waxa uu dardargelinayaa xasiloonida amniga dhaqaalaha iyo kobaca bulsho ay u baahan yihiin shacabka reer hiiraan maadaama deegaanada lagu xoreeyay argixisada al-shabaab ay u baahan yihiin adeeg dawli ah oo asaasi ah waxa uu gudoomiyaha gobolka hiiraan dardargelinayaa sidii loo dabooli lahaa baahida shacabka maadaama ay muhiim tahay in la baahiyo adeega dowlad wanaagga daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka sidaas daraaddeed gudoomiyaha mar walba waxa uu soo dhoweynayaa aragti daahfurnaan iyo isla xisaabtan ku dhisan maadaama adeega iyo aragtida ay sugayaan shacabka reer hiiraan ay ka baaxad weyn tahay filashada iyo wax walba oo dadka qaar ay ku fikiri karaan sidaas daraaddeed hay-adaha dowlad iyo hay-adaha aan dowliga ahayn waxa uu gudoomiyaha gobolka ugu baaqayaa in la dardargeliyo adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin shacabka bishii lixaad ee sannadan ayay ahayd markii howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan laga soo bilaabay degmada matabaan uuna hogaaminayey cali jeyte cismaan waxaana hadda guulaystay inta badan howlgalladii ka socday gobolka oo lagula dagaalamayay al-shabaab iyadoona ciidamadii howlgalkaas ka bilaabay matabaan qaarkood ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe isxaaq rashiid maxamuud isxaaq rashiid maxamuud t v-ga dalsan beledweyne
deegaanka ceelasha biyaha dowladka magaalada muqdisho uu muhiim ah amniga caasimada ayaa howlgallo laga sameeyey xilli maalin ah warbixin arrintaas ku saabsan faadimo cabdiqaadir xasan ayaa inoo haysa
deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho waa deegaan lagu xasuusto martigelinta kumanaan qof oo ka soo barakacay magaalada caasimadda ee muqdisho dagaaladii etobiyaanka tan iyo xilligaas waxa uu deegaanka soo maray isbadbedelo dhinaca maamulka ah muddo ku dhow toban sano kadib waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale deegaanka waxaa ka dhacay dhowr dhacdo oo lidi ku ah ammaanka amniga deegaanka waxa uu muhiim u yahay nabadgelyada caasimadda maadaama ceelasha biyaha ay tahay albaabka laga soo galo magaalada caasimadda ee muqdisho waa xilli galabba waxaa laga sameeyey howlgal iyadoona samaynta howlgallada looga bartay xilli habeenah hase yeeshee waxaa la burburiyey hareeraha laamigan goobihii ganacsiga ku yaalay iyadoona sidoo kale arrintaasi taliska saldhigga ceelasha biyaha ay ku tilmaameen inay tahay khatar gaar ahaan weliba dhinaca ammaanka taliyaha saldhigga ceelasha biyaha ayaa ku sugan halkan oo qayb lixaad leh ka qaatay burburinta goobaha ganacsiga ku yaala hareeraha laamigan waxaana uu sheegay in tani ay tahay mid ay kaga hortegayaan falalka lidiga ku ah ammaanka oo mararka qaar ka dhaca deegaanka haddaba maxay tahay sababta ay ciidamada amniga u doorteen in wakhti maalin ah deegaanka ay howlgal ka sameeyaan qoraxdu maysan dhicin sida idiin muuqata howlgalka ayaana socda weli mahada xasan bokow taliyaha saldhigga ceelasha biyaha oo garabsanaya taliyaha taliska ururka guutada toddobaad ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada haram cad oo si wadajira iskula jira ayaa qayb weyn ku lahaa burburinta lagu sameeyey goobihii ganacsi yaryaraa ee yaalay laamiga hareerihiisa balse goobaha ganacsi kale ee ku yaala halkaasi kuwo si caadi ah u shaqaynaya ayay ahaayeen weliba suuqyadu way camirnaayeen iyadoona isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaan waxa kadahalagelin daqiiqadihii yaraa ee howlgalka lagu guda jiray arrintan ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanka iyo taliskaba ku sheegay inay tahay mid ay kaga hortagayaan falalka ammaandare ee mararka qaar dhaca deegaanka ceelasha biyaha badi dadku ma aysan uga baran in laga sameeyo howlgal joogto ah oo waddadaasi waxa ay wadataa khatarteeda xilliyada qaar dhacdooyin waxaa lagala kulmaa dhowr ah oo isugu jira dilal qorshaysan bambatuur iyo miinooyin la dhigay dhinacyada wadooyinka waa sida ay tilmaameen mas-uuliyiinta ka harimisa goobtaasi islamarkaasina dhacdooyinkaasi dhaca waxyeela ayaa kasoo gaarta shacabka goobta ka agdhow ha noqoto kuwa wadada maraya ama saaran gaari kal hore maamulka deegaanka oo dhowaan shir jiraa'id ku qabtay laamigaas dheer waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo isugu jiray sida nadaafad dari weyn inay dhalisay miisaska yaryar ee dadku dhigtaan laamiga taasoo keentay qashmo fara badan in goobta lagu shubo ha ahaatee khatar amni ayaa ka dhalan karta ayuu yidhi digniin adag ayuuna u diray dadka ganacsatada ah miisaska waxaa jirto meelo loogu talagalay ayadana waxaan rabnaa sidaas si lamida inay tagaan bakaaratu dhabarkeeda dambe wadadu caqabad aad u fara badanaa ka jirto caqabadda ugu weyn oo dhacdo shacabka ayay ku dhacdaa wadadu aad biisi u ah sidaa daraaddeed marka inta badan waxaa dhacdo inay shilal ka dhacaan ay dad ku dhintaan si aysan waxaas u dhicin wax miis la yidhaahdo aan lagu arki karin miisaska dadka iibiyo wax kasta oo micnaha mataqaanaa ku saabsan arrimahaas waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yidhaahdo bakaaratuu sidaas si lamida waxaan rabnaa qaadka inay tagaan dadka laamiga eridiisa ku gada ayagana sidaas si lamid waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yidhahdo sareeco waa la nadiifin doonaa maanta laga bilaabo ma dhacayso miis laamiga dhinaciisa yaallo gaari waddada xiray bajaaj waddada xirtay wixii maanta ka dambeeya ma dhici doona faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan
hay-adda maareynta iyo musiibooyinka qaranka ah oo abaalmarino guddoonsiisay dadkii ka qaybgalayay ama ka qayb qaatay gurmudkii qaraxii isooballabo mahad nuurar axmed ayaa ka waramaya hay-adda maareyntiiyo mas-uubooyinka qaranka ee soomaaliya sodma ayaa qabata munaasabad lagu mahadcelinayo sidoo kalena lagu abaalmarinayo howlwadeenadii gurmudkii qaraxii soobato ee muqdisho ka dhacay bishii oktoobar labaatan iyo sagaalkeedii hay-addu oo xil weyn iska saartay ka jawaabidda baahiyada gurmad ee taagnaa xilligaasi oo kaashanaysa madaxda ugu sarreysa dalka iyo dadweynaha soomaaliyeed ayaa qabatay shaqooyin xooggan qaraxii soobato ayaa dhaliyo khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac iyo burburka hanti fara badan munaasabadan waxaa ka qaybgala wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya madaxda sare ee hay-adda maareynta mas-uuliyiin ka socday gobolka banaadir culmo udiin odayaal dhaqan iyo qeybaha kale ee bulshada xafladda oo diiradda lagu saarayay u mahadcelinta iyo sidoo kale abaalmarinta shaqaalihii kala duwanaa ee qayb ka qaatay gurmadkii loo sameeyay dadkii wax ku yeeloobay qaraxii soobato ayaa inta badan mas-uuliyiintii ka hadasha waxay ku ammaaneen hay-adda maareynta shaqooyinkii cusla ay qabteen ugu horeyntii waxaa munaasabadda ka hadla xubin ka tirsan hay-adda maareyntiiyo masiibooyinka oo sharaxaad ka bixiya shaqooyinkii xilligaas ay qabatay hay-adda iyo sidoo kale abaalgudka dadka shaqooyinka qabtay hay-addu waxay samaysay hay-adda maarinta masiibooyinka gaar ahaan xarunteeda howlgallada gurmadka deg dega waxay bilowday isla markiiba inay ka jawaabto xaaladii iyo inay u gurmato dadkii ku waxyeelo baqarax iyadoo isticmaalayso habraaca ah wargelinta xaaladaha deg deg ah isla goobtii waxay u dirtay tiim khubro ah oo sameeyey xog urooyin iyo qiimeyn kooban waxay hay-addu howlgelisay xarunteeda taasoo ka dhigan in tiimkaasu markii ay sameeyeen qiimeyntii deg deg ahayd in qaraxaasu uu gaarsiisan yahay heerka saddexaad ee xaaladaha deg deg ah oo lagu cabiro xaaladaha deg deg ah qaraxyadaas waxay geysteen dhimasho inta aan xaqiijinay boqol toban iyo sagaal halka dhaawacyaduna ay yihiin guud ahaan saddex boqol soddon iyo afar sidoo kale wuxuu qaraxaas u geystay burbur hantideed oo lagu qiimeeyey saddex milyan afar boqol lixdan saddex kun sideed boqol konton sagaal dhibic laba senti dhankooda waxaa munaasabada ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir culimo udiin odayaal dhaqan iyo sidoo kale xubno ka socday guddigii gurmud qaran ee loo sameeyey qaraxii soobato
ummaddaana waxaa lagu tarbiyeeyey inay ilaahi subxana watacaala tala saartaan isna kaalmeeyaan waajibka saarna ka soo baxaan oo ayagu ay awoodooda ay maarad ku meel maraan bacda fadlillahi subxana watacala tawfiiqi runtii waxaan ogaadinayaa hawsha fiican oo hay-addu ay qabatay iyo dhallinyaradii isxilqaamay oo u bareeray inay ka jawaabaan dhibaatada ka falceliyaan
bilaash ah waxay qabteen hawl adag oo ay kamid ahayd in dhaawacyadii dhacay iyo dhimashadii la tiro koobo la ogaado qof kasta magaciisa meeshuu degan yahay istaalku ku jiro iyo in la maareeyo oo laga shaqeeyo howlihii dadkii soo hotamayay oo ama gurmadka midgaarka hawsha sameynayay hay-adda iyo gudiyada kala duwana shaqada ay qabteenna waa mid ay ku ammaanan yihiin ilaahay ma qadaro mar kale inay nagu soo laabato laakiin mar kastoo masiiba ay dhacdo waxaa loo baahanya dad isxilqaama oo bulshada maaragtay kasoo dhex baxa marka waa u ducaynaynaa ilaahayna abaalkooda asaga ha gudo ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu duceeyna ilaahay inuusan kusoo celin masiibadaas iyo mid lamida
caawa halkan waxaan u joognaa mahadnaq iyo bogaadin runtii caawa waxaan rabaa anu ku hadlaayo magaca maamulka gobolka banaadir inaan u mahad celiyo tiimka uu horkacayo guddoomiye maxamuud oo hay-adda maareyntii musiibooyinka hawshii baaxadda lahayd ay soo qabteen waxaana rajaynaa ilaahay miisaan xasanaatiim in uu ka yeelo runtii waxay qabteen hool loo baahnaay annagana ka gobol banaadir ahaan sidii shalay aan u garab taagnayn ayaan u garab istaagi doonaa wada shaqayn ayaa naga dhexayso waxaana rajaynaa insha allah caqabaadka ay soo bandhigeenna xal in loo heli doono ugu dambeyntii guddoomiyaha hay-adda maareyntii mas-uubooyinka qaranka ee soomaaliya maxamuud macalin cabdilla ayaa u mahad celiyay cid kastoo gacan ka geysata musiibadaasi qaraxii khasaaraha xoogan dhaliya ee sagaal iyo labaatankii bishii oktoobar ka dhacay isko iska soobe ee magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan halkaan rabaa inaan mahadnaq ka jeediyo runtii aada u weyn oo aada u ballaaran shaqadii aada arkayseen oo hay-adda maalinta mas-uuliyinku ay qabatay waxaana uu garab galay ummadda soomaaliyeed dhammaanteed khaasatan waxaan rabaa halkaan inaa uga mahad celsho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii oo runtii mar allaala markii dhib ku dhacay isla habeenkiiba goobta soo istaagay rabaa halkaan inaa uga mahad celsho ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdibare oo runtii habeen iyo maalinba nala joogay marow qadka ku jiray iyo marow goobta gurmadka degdega nala joogay waxaan rabaa inaan mahad celsho ugu dambeyntii runtii shaqaalihii hay-adda sodma iyo dadkii u yimiday oo soo gurmaday oo hadda caawa aan rabna inaan halkaan ugu mahad celinno oo runtii jaamacadaha ka yimiday wasaaradaha ka yimiday ee runtii noogu yimiday goobtii marna dhiig shubayey marna dadkii dhiigka shubaya raadinayey marna wixii lahay nala qaybinayey aada iyo aada u mahadsantihiin boqolkiiba boqol runtii hay-addu waa runtiis hay-addu waxay ku shaqaynaysay dadka aada u jeedaan oo voluntiirka ah goobka goob waa isaga lugeynayeen waxaa laga yaabaa ma marka qaar inaysan casho cunin ma marka qaar inaysan qada cunin ma marka qaar inaysan xatee helin basic needska aysan helin laakiin iyagoo dhibkaas ku jiro dadkii volunteerka ahay oo aada aawa arki doontaan oo halkaan soo istaagi doono xaalad adagay kusoo shaqeeyeen waxay go-aansadeen inay xoolaha ummadda soomaaliyeed ay ka aruusheen ay ku wareejiyaan guddigii si uu guddigaasi ummadda soomaaliyeed ugu sii adeego
warkii habeenimaaad kala socoteen raadiha dalsan magaalada muqdisho akhirtan dhegeysta waanag intaa cidduu isaga waxay ka heli kartaa bogog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel